barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah oo lix ay tahay bisha maarso sannadka labada kun iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiin doonaa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna oad ku maqli doontaan idaacadan duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegi doonno qiimaha ay soomaalida u lahaayeen fardaha iyo weliba noocyada ay sida gaarka u doorbidi jireen waxaa weeye fardaha laba midab baa ugu qaalisan baroorka iyo xamar madowga waa labadii ninka indhaalaa sheegay ee yidhi war fardaha waxaad ka eegtaa xamar madow jilba madoobe ah iyo baroor solaal madow waa lambarka koowaad
sidoo kale waxaan idiin haynaa ood barnaamijka uga bogan doontaan heesihii
walsaakana waa jimce buniya u saneel salool waxaan filayaa in saloolkii la wada diyaarsaday islamarkaana buubkii gowda lagu haya idaacadda aad kaga bogan doontaan heestaasi sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha se yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan siddeed iyo toban qof ay dhaawacmeen kadib markii jimcihii maanta rag hubaysan ay oo aan haybtooda la aqoonsan ay rasaas ooda kaga qaadeen gooba dadweyne badan oo ay saraakiisha sare mucaaradka waddankaasi ay ku jireen ay ku sugnaayeen qof goobjoogaha ayaa sheegay in rasaastu ay bilaabantay xilli uu khudbadda bilaabay islamarkaana uu jeedinayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi kariim khaliili xaalad xabadan oo socotay amaan ilaada xafladan oo ka socotay magaalada kaabul ee caasimadda waddankaasi afghanistan ayaa lagu xusayey sanad guuradii ka soo wareegtay ee dhimashadii hazara oo ahaa siyaasi caan ah oo ka mid ah qoomiyadda laga tirada badan yahay ee shiicada ee waddankaasi afghanistan xafladan oo si toosa uga socotay xarumaha telefishinada waddankaasi afghanistan ayaa la arkayey madaxweyne ku-xigeenkii hore waddankaasi oo isaga iyo siyaasiyiin kale ay cararayaan islamarkaana ay ka gabanayaan rasaasta bilaabantay ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkana sidoo kalena kooxda taalibaan ayaa dhinacooda iska fogeeyey inay wax luga ku lahaayeen weerarka ruushka iyo turkiga ayaa isku raacay xabad joojin laga sameeyo gobolka mushkiladaha badan ay ka taagan yihiin idlib ee suuriya kadib markii wadahadallo xal looga helayo ay dhex mareen labada dal hogaamiyaashooda si loo dejiyo xiisada siyaasadeed ee suuriya islamarkaasina dagaalka hubeysan ee halkaasi ka jira loogu soo dabaalo xal madaxweyne valadimir putin iyo dhigiisa dalka turkiga rajeb dayib erdogan ayaa waxa ay yeesheen lix saacadood oo wadahadal ka socday kremlinka shirkaasi waxa aanan jirin sidoo kale hogaamiyaal ka qaybgalay iyo cid kale oo ku helisay marka laga reeba ayaa la yiri dadka turjubaanada ah ee dhinacyadaasi u dhexeeya hadaladooda dhinaca kale waqooyi galbeed suuriya ayaa ahayd meelaha ugu badan ee ay ka jiraan dagaalada u dhexeeya turkiga iyo ciidamada suuriya wigagii lasoo dhaafay bashaar al asad ayaa waxaa taageero xagga cirka ay siinayeen ciidamadiisa ruushka
duhur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa toddobaadkan magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdikariim olol
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka oo idinka imanaya magaalada laascaanood toddobaadkan waxaynu ku soo qaadan doonnaa fardaha iyo sida ay dadka soomaaliyeed u dhaqan jireen waxaana barnaamijkeenna marti noogu ah salibaan cali axmed oo si weyn u yaqaana dhaqashada fardaha in badanna ka mid ahaa dadka ku dhaqan jiray gobolka sool bismillahi raxmaani raxiim xooluhu waxa weeye marka hore iyagoo wada nicoolaya haddana farduhu waa ka shay gaara raacraac bay u kala baxaan ilaa iyo saxaabihii waxa weeye dee noloshii saxaabihii ku duuli jireen wixii gaadiidku ah iyagay ahayd markaa wax xoolaha lacag dhigi karo ma aha midabadooduna way farabadan yihiin waayo markiina uu ka sheekaynayay ninka la yidhaahdo maxamed cabdullah xasan kuman caarle kuman caabdullah kuman camaajiira kumayaal ceshiga meelayo wixii cararayaba lagu ceshiimeeyo wax la koobi karo n salebaan in badan baad fardaha ku dhex jirtay mar waad daqan jirtay mar waxaad usoo joogtay bal waayaha fardaha iyo haatan xaalka ay ku sugan yihiin ugu horeyna siday markii hore ahaan jireen iyo siday dadku dhaqan jireen bal nooga waran dadka dhegaystayaasha ina dhegaysanaya adigoo waagii hore saaxiibow waxa weeye nolosha koowaad bay ahaayeen waxa weeye dadkii dhiqi jiray way iska xumaadeen dadka dambe ee dhalinyada maanta joogtaana waxaa la helay gaadiid halkaas tacabkaas wuu xumaaday waxaana weeye waxaynu haayeen waqti dee waqtiga saa ay berigii daraawiishu waxay ahay waqtigeeday haysteen birta tan lama aqoon maanta waxa weeye bir baa la helay alaab casriyaa la helay ciidumo iskuma lurto waxaanse hadda waxaa muuqata sooyaalka muuqda hadda waxa weeye in tacabkoodii lagu noqdo in la tixgeliyo midabadooda marka aan u raaco waxa weeye fardaha laba midab baa ugu qaalisan baroorka iyo xamar madowga waa labadii ninka indhaalaa sheegay ee yidhi war fardaha waxaad ka eegtaa xamar madow jilba madoobe ah iyo baroor solaal madow waa lambarka koowaad waa halka laga yidhaah halka ay ugu jiraan qarnigaa ay halkaa kaga jireen waa halka hadeer maraykanka ay ugaga jiraan diyaaradaha aan iswadine mushigaanadu ku rakban yihiin kuwaasi waxay ahaayeen midabadoodii bal waxaad naga warantaa siday u kala adkaysin badan yihiin xilliga jiilaalka xagga orodka waxyaabaha lagu kala doorto oo kale bal nooga war laakiin sida caadi ahaan ay tahay waxaa ugu dheereeya ama ugu adkaysan badan amase ugu qaalisan ama ugu sasriiq badan xamar madowga iyo baroorka waa labadii odayga indhahala sheegay hore uu sheegay waa tuu yidhi labaa soo baxay markaasu waxaa ku leh ninkii duxidaajo darooma ugu luqluqay kuma jiraan labadaasu saaxiibow labadaasu kuma jiraan waxaana weeye xoolahaas way aada iyo aada boqolkiiba shan iyo sagaashan maanta haddaan helay willa waa siisan lahaa labadaa midab waxyaabaha jira ee dadku ka hadlayaan waxaa ka mid a inay aada u yaraadeen oo dadkii abaaraha soo noqnoqday ay saameyn ku yeesheen tiradii markii hore ahaan jireen iyo deegaanadii lagu yaqaanay aysan hadda joogin bal nooga war
waxa weeye halkaa abaartaasu si weyn bay wax u yeeshay waxa weeye farduhu waxay ku noolaan karaan dhirta adag cawska afruugta intuba way dhammaadeen waqtigii xumaa dabadeedna way riiqdeen waxaana weeye markaa halka sabab ahaan halkaa baa sababaysay inay xumaadaan oo yaraadaan dadkii maanta xoogga u lahaayoo nacadoo iskaga baxdo dee bir iyo waxa alaab casri ahoo u leexday marka waxa weeye halkaa way ku xumaadeen cidina hadeer iskumaba hawsho oo dee gaari yaro baa la iska helayaa cidiba iskuma hawsho laakiin dadka iyagii hore ee lasoo dhaqmay ee arrintaas wax la ka darteeyey waxa weeye waanu ognahay laakiin taalban waanaan uhayn maanta waqtigeedba ma hayno fardaha ma dhaqan jirtay adugu mase dhaqi jirtay waa dhiqi jiray waan jareeyey waa u dhalxidhay oo waa gawnga raacshay oo waa naqraacshay oo waa ku sadcaalay aroosyaan la tegey oo galbisyaan la tegey oo dabanshaad fara badan baan kusoo maray haddii aan maalinti arintaa aan inta ay ila soo marin haddaan daraasadii qoraal ku sameeyo waxaan u malaya haddan inay wax anfici lahaydba farduhu waxay ahaayeen wax badan baa loo isticmaali jiray xaragadu ka mid tahay sahanku ka mid tahay bal ka horan siday uga faa'iidaysan jireen dadkii hore markaad adigu haddaad ii sheegtay inaad fuuli jirtay kaxayn jirtay ku safri jirtay bal iiga waran bismillahi raxmaan raxiim markaan waayaha dib ugu noqdo oo arrintaas aan aada u derso waxa weeye sahanka waxay ku ahaayeen lambarka koowaad duulaanka waxay ku ahaayeen lambarka koowaad markaa waxa weeye qarnigaa waxaa weeye dee wax adduun toban geelaaba la siisan jiray waxaana haddeer muuqata sida sooyaalka muuqdaa waxaa weeye dee iyagu waxoo la agdhigi kara ma aha wax la keeni karana ma aha waxaa weeye ninka faras lehe wuxuu ku xisaabtami jiray boqol halaad hadduuna inuu helayo marka adeer dee iyagu waxoo lala agdhigi kara maaha xitaa anigu gaadhiga kaasoo kale baan anoo ku jooga mid maalin baanu tartan siina dabadeedna qatin meel baanu kusoo beeganay gaadhigii markuu qatankiibakaygi baa dheereeyey waa raggii markhaatiyadiina way joogaan marka adeer waxaa weeye dee qaabkooda lagama sheekayn karo
marka la jarabarayo oo kale dadka qaar aqoon bay u leeyihiin bal ka waran waxyaabaha laga maro iyo qaabka loo jarabaro faraskaasuu noqdo mid tartanna ka qaybgeli kara noqon karana mid aada u wanaagsan muxuu ahaana waxaa weeye marka adeer la jarabarayo waa lasoo kaxeeyaa xilqad baa loo sameeyaa dabin baa loo dhigaa dabinkaa marka loo dhigo uu jeeniga kula dhaco baal jeeniga la taagaa dabadeedna qool baa loo tuura qoolkaa lagu siriiriyaa jaraa la geliyaa geed baa lagu xidhaa waxa weeye galabtii baa markaa la gees qaadaa laba toddobaad baa la sidaa luquntiisa loo saaraa la toosiyaa marka uu adinka iyo luqunta la tooso nabaradii iyo dhaawacii wixnu ka birtido yaa marba lagu xadaa wareejinta wareejintan lagu xadaa lagu xadaa markuu orodka dhadhamiya isagaa iska wareegaya markuu orodka dhammaysto taxaalaha dhammaysto ayaa loo dabcaa la dabca in la fuulo baad xoqaysaa waxaad foodsaarkaad ka bilaabaysaa iyo dhulkii xaduud markaasuu kula raacayaa sanka markaasaad xoodaamada halkaas foodsaarkaad ka bilaabaysaa halkaasaad ka wadaysaa dhegtaasaad sidaad usii raacinaysaa luqunta halkaa jeeniga halkaasaad tarhuleedka aad ka gaadhaysaa dabadeedna markaasaad macal dusha salaaxaysaa shalmad baad madba saaraysaa markuu shalmada ogolaado koorahaad saaraysaa kooraha marka uu ogolaado baad subaxa dambe baad shakaalaysaa beerkaa marba la saaraya beerkaa la saaraya markada baa lagu wareegayaa isagoo shakaalan cabaar baa lagu taxtaxaabaya markuu ogaado boodada ogolaado ila waa neef labada dhinac markaa uu ka dhamaysto orod socodka taxaabihii baa neef kale lagu daraya saasoo uu ku dhadhaminayaa fulaanka saasuu ku dhadhaminaya maalintaa orodkaas kadlahaasaa lagu wadayaa maalintii maanta halkan oo kale aad ka tagtay tukanraako kalead tagtay galabtiina waa lagu soo caraabaya saa dambe oo kalena haddana waa lagu celinaya galab afraad baa hardafka loo xijinaya hardafka waxa wey waa kan kadlaha samaarid qaarqaadka buu dhadhaminaya neefkaa kaluu markaa la soconaya marka uu ogaado oo dhadhamiyo oo dhinac walba aad ka subaxdi baa laga duwaya marka waxay martaa dariiq aada u adag in la jarabaro ayaa waxay u baahan tahay aqoon badan a aqoon badan bay ubaahan tahay aqoonta waxaa weeye dee waa sida cilmiga la dhigtoo kale oo nimaan baraatis usoo marin ma jarayn karo waxaa weeye dee marka neefka geedka lagu xido waa neef iska buub aho iska ugaadhoo kaleu ahaa hadduuna ninku uuna baraatis wadan dee ma jarayn karo waxaa laga hadlaa fardaha markay dhalaan aqoon fara badan bay u baahan yihin maxay u baahan yihiin markaas waxay u baahan yihiin marka geenyadu dhasho haddiiay buub tahayna ama neefka ama iyada baa jaro dheer loo xidhaa baa loo inta loogu xidha halka bay jiitaa markaa loogu joogsadaa markaa marka loogu joogsado xadhiggu geesu neefku istaago xadhiggaa loo qabanaya dee neefka haddii neefka aad ku xidhin waad u xidhaysa haddii taweyne ku ay xadhigga jiidanayso ay luqunta ka taqaana marka taweyne ay ay ku hogeyso aad aad geed ku xidhay ku hogeysaa ka yarna la dabaya la qabanaya markaasaa loo xidhaa ka dhala iyadoona waa dulmiranay fardaha oo kale waxaynu aragnaa koox koox ayay u daaqaan markay dooxooyinka joogaan sida xoolaha kale baa yihiin maxay kaga duwan yihiin marka la arko fardo qaar toban yihiin qaar shan yihiin qaar laba yihiin oo midba meel ku daaqayo kaaga waramay farduhu haddii ay dooxa joogaan iyagoo googo-an faras qoorqabaa ku jira marka kuwa meelaha daaqaya waa kuwa ama korantii ama waa kuwa qoora weeriyey intan raxantiina waxa wey qoorkaasaa wata oo amra marka waxa weye googo aad aragtay halkaa tumusha halkaa ay u ruuntay qoorqabbaa wata qoorqabkaasaa ka ilaalinaya dhurwaaga iyo wixii wax ka qabsanayo isagaa waardiya ka ah salebaano marka dadku ka hadlayaan fardaha qaare aqoon bay uleeyihiin faraska maxaa dhiba dhibaatooyinka marka ninkuu fardaha dhaqdo oo aad isleedahay fardaha dhibaatadaasaa ku dhacaysa hadduusan aqoon u lahayn dhanka caafimaadka dhanka daaqooda ogaanshiyahooda bal nooga waran kaaga warrama waxa la yidhi ninbaa ka hadlay taasuu wuxuu yidhi geenye eregaba aayarfuul iyo oonyaraa dila halka ku xidh biyo yar ciyaal u dhiibo biyihii ka dhargan ama biyo caraqo halka ku soo xidh oo halka kelmadaasu ninku waa halkaasu dayac bay ka tirsanaysaa halkaa geenyada waxa weeye fardaha marka aad guriga ku haysa arooti baad sii deynaysaa meel daaqla aad kusii deynaysa daaq markaad kusii deyso sii daaqan sii daaqan dee gelinka dambe way soo cabaya dabeedna waa lasoo keenaya gelikadba ilaa labayo tobnada la keenaya marka haddii ay guriga joogaan weeye dabeedna waa loo dhalxidhaya ama neefkii laga rabaa laga xidhaya marka waa in daaqooda iyo biyahooda intaba waa in la ilaaliya waa loo qubeey ha waa loo qubeeyaa waa loo waa sayntaa loo loo guudkaa loo feedhaa qanaantaa loo feedhaa waa loo subkaa anigoo u subka jiri intaa naafta usoo ogeyay baa markii buusho maar marka la sii daayo way galgalanaya markay galgashaan qanaanta waxaa isku maraysaa dhir ama qanaanta isku marmaysa waa tibati fara badanoo dheere dabeedna naaftan usoo iibiya markaasay naaftahaasa kala furfuraysa dabeedna suuq baan uga dabaysan jir markaasay kala yaaci jirtay oo sidaas shax shaxdooda qula markay saalayin baad aad baad aada ugu raaxaysanaysa muddo badan baad soo joogtay ay qurux wanaagsan lahaayeen bal ka waran markaad waayaha dib u xusuusato qiimaha ay dadka ku lahaayeen iyo siday u qadarin jireen iyo dhallinyaronimadaadii aada ku kacantay waxa weeye himilo aan xoolaa adduunka kale lahayn bay leeyihiin ma garatay waxaana weeye xoolaha burji gaara bay leeyihiin waa tii ninka ku haysa yoo lahaa bakhaylaari badan oo bandheer degay bararmudashii adaa barhkule waxaad iska hadde matel halkan aad ka fuulaysaa cid ma ogid meel kastoo wax lagu sheego kii aad kastoo bakhayla u timaad markuu ninka faraska joogaa u yimaado heedheede halkaasaa waxaa kagu qoran waxyaab leh waa kuu qalaya habeenkaa inaad tagtid ma ogola aroortii quraacda waa tan waxa weeye meel alle meeshaad tagtid waxa weeye waxbaa ya qiime qiime meel alle meeshaad tagtid waa la qiimeynaya salibaano markuu ninka ku yidhahdo fardafuul baan ahay oo la yidhahdo ninkaas waa fardafuul oo farduhu yaqaana waa markeen waxa weeye way jirtaa adeer waa wax anigaygana soo martay kula hadlay waxaan lahaan jiray geenyalaya xoora ninkaa iyo nin kale mooyaane iyo aniga cid kale oo fuuli jirtaa ma jirin dadka marka saa jaraha loogu qabto oo sidaa gacanta oo gacanta halkaas ka garata markaas labada jeer inta markaas sida dabagaalaha isu taagtay sida dabagaalaha marka aniga ay aragtan gacanta sidaa ay dhahdo halkaasay igu iman jirta iyadoo iyadoo sidaa qubabka dhulka ula dhacaysa waxa weye ninkii jara qabtee fuulay siday ugu socdaan dee ninka kale ugu socon waa diidayaan marka waa wax jirta waa dhacdo dhacday weeye bal ka waran hadda siday dadku u dhaqdaan iyo bal siday ku yihiin bal nooga warranay haddii wax kasii hadheen oo kale waxa weeye adeer haddii wax ka joogaano cid hadeer sidaa adigu waa la sheegaya hadeer meelo neef lagu ururiyo niman urursadeen laakiin hadeer cid ku taxalluqda adeer wallaahi ma garanayo marka waxa weeye dee dadkiba gaadiid bay u ahaayeen dadku wuu ku duuli jiray aroosyadaa lala aadi jiray dadku waa la dhiqi sida xoola kale loo dhiqi jiray laakiin sidii alaabtan casrigaa loo helay oo waqtigii isaga xumaaday raxmaddii isaga yaraatay oo dee laxdiiba gorof loo waayay dadka waa la iska daayo baalaha korna daqiiqad maqdi ama wayna bay cabayaan ama wayna cawsa ma raamsadaan horta waxa weeye in yar bay hurdayaan markay hurdada ka kacaan waxa weye dhulku waynu cunad waynu daaqaya daaqa markuu dhamaysto cabaar haddana hogeeyo waa arooraya marka waxa weeye sida xoolaha kale ma raabsadaan mana qadaan maalin kasta way cabaan cunadana waxa wey wuxuu ka qatanya ka maqanya intaa u hurdo laakiin dee dadku markay maqlaan oo kale qofkeena dhegeysanaya fardaha badankood istaagay ku seexdaan reer magaalla ay yihiin bal ka war
de kolley qofku maaragtay wixiiaan maaragtay matel qofku waxaadan aqoon u lahayn de waxa weeye waa anigu hadda intaa halka layga qaaday diyaar laysaaro maraykan la dhex dhigay oo kale bay ku noqonaysaa laakiin marka aad wixii muddo la soo jeegto oo kulaaad kutaqaas ku yeelatid dee in yar baad ku baranaysaa ille wixii waa nafle oo waa maaragtay dee hadda waxay marayaan qiimo badan oo waa la kala iibsadaa bal hadda qiimahooda imisay marayaan dhanka kala iibsiga iyo dadka raba inay gataan oo kale waa si fiican haddii aad geenya haddaad iibsato aad tobanku siisatid oo ilaahay kuu daayo neefka ay haddee dhasho markuu labayo toban bilood joogo qiimaha hooyada joogtay baad iyadaa joogta hooyadeedna waa macaash marka xoolaha neef la macaashba kumaba jiro markuu farasku faras kale la ordayo ay dhinac ordayaan ma dareemaya inuu tartan ku jiro ha wuu dareemaya wuu dareemaya wuu dareemaya adiga sidaad adigu u ogtay si ka badan buu u ogyahay marka marka hore uu boodaba neefka iyo inuu ka horrayn buu ku xisaabtamay qalbadiisa ku jirtaa neefkan iyuu ka horrayn tartan muku gashay adigu le waa ku galay haa wuxuu ahaa qaabab fara badan taa daartan inuu ku jiro mid ka dheer bay igala boodi dhegaystayaal intaasi waxaanu ugu eeg barnaamijkeenii sooyaalka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa salibaan cali axmed oo si weyn u yaqaanaa dhaqashada fardaha iyo ilaalintooda muddo aad u fara badanna kusoo jiray intaynu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
barnaamijkaasi xiisaha leh ee aynu ku eegeynay sooyaalka dhaqanka barnaamijka v o eda ee dhallinyarada maanta iyo cabdikariim cabdulaahi olol intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington markana waxa aad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha weeriyahanka kooxda real madrid edin hazard ayaa lagu sameeyey qaliin lagu guulaystay oo dhinaca cagta ah oo uu ka jabay weeryahankii hore ee kooxda chelsea ayaa laga saaray ciyaartii ay kooxdiisa saddexlabaatankii februaayo la yeelatay naadiga labante kulankaasi ayaa waxa waa keliya kii labaad ee garoonka uu ku soo bilowdo ciyaaryahan hazard muddo saddex bilood ah isagoo qabay sidoo kale dhaawac la mida kan iminka haleelay hazard waxa uu muddo ku jiri doonaa kormeer guud ka hor inta aan loo ogolaan in uu dib u bilaabo tababarka waxaa sidaasi lagu yidhi bayaan ka soo baxay kooxda real madrid ciyaaryahan hazard ayaa xilli ciyaareedkan waxa uu naadiga chelsia ee dalka ingiriiska kaga soo biiray lacag gaari karta boqol iyo konton milyan oo geni hase yeeshee waxa uu tan iyo markii uu kooxdan ku soo biiray uu la kulmay dhaawacyo badan oo qasbay in uu seego kulamo badan isagoo ciyaaray oo keliya shan iyo toban kulan xilli ciyaareedkan dhaliyeyna hal gool dhinaca kale kabtanka kooxda kubadda cagta manchester united harri maguire ayaa waxa uu sheegay in uu ka shaqaynayo sidii uu uga qaybgeli lahaa kulanka axadda ay kooxdiisa la yeelan doonto naadiga manchester city kadib markii uu sheegay kulankii xalay ay la yeesheen kooxda derbi oo ka tirsan efe kaabka kadib dhaawac fudud oo soo gaaray ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku dhaawacmay tababarka sida uu sheegay macalin olegana solshire oo intaas ku daray inuu rajaynayo in ciyaaryahankan uu ka qayb galo kulanka axadda solshire ayaa waxa uu sheegay inuu qorsheynayo in ciyaaryahankan uu ka qayb galo kulankii xalay oo kooxda kubadda cagta manchester united ay ku baday saddex gool iyo eber hase yeeshee uu ku dhaawacmay tababarka taasi oo ku qasabtay in uu nasiyo waxaan doonayay in aan ciyaarsiyo hase yeeshee dhaawac fudud ayaa soo gaaray waxaana rajaynayaa in kulanka axadda uu ka qayb galo ayuu yidhi macalin solshire kulankii xalay ee kooxda manchester ee saddex iyo eberka kaga adkaatay naadiga derby county ayaa waxaa laba ka mid a goolasha u dhaliyey ciyaaryahan odion igalo halka goolka saddexaadna uu dhaliyey ciyaaryahan luke show kooxda man city ayaa waxa ay axadda u safraysaa garoonka old trafford iyadoo la ciyaari doonta kooxda manchester united oo hadda ku jirta kaalinta shanaad islamarkaana doonaysa in ay hesho kaalinta afraad si ay uga qayb gasho koobka yaalada qaaradda yurub ee xilli ciyaareed ka soo socda dhinaca kale dalka sbain xalay waxaa dhacay kulan ka tirsan samafinalka koobka dalrey waxaana wada ciyaaray kooxaha granada iyo atletic club kulankaasi ayaa waxaa laba gool iyo gool ku adkaaday kooxda granada hase yeeshee kooxda atletic club ayaa soo gudubtay oo finalka timid kadib markii lugtii hore ciyaartani ay ku soo adkaatay gool iyo waxba taasi oo macnaheedu yahay in ay ku soo baxday sharciga gooldhalinta dalka faransiiskana waxaa sidoo kale dhacay kulan ka tirsan koobka dalkaasi oo samafainal ahaa waxaana kooxda sanitenia ay kaga adkaatay naadiga renest kulamo kale oo dhowr ah ayaa dhici doona caawa kooxda maksey ayaa waxay naadiga emins kula kulmi doontaa hal kulan oo ka tirsan koobka horyaalka ee league one dalka jarmalkana waxaa dhici doona kulan ka tirsan bundusliigaha dalkaasi kooxda koon ayaa waxa ay u martin doontaa naadiga bodabon horyaalka dalka sbain ee laliiga waxaa jiri doona kulan dhex mari doona kooxaha deportivo albas iyo naadiga valencia xubintii cayaarahana waa naga intaas
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha markana wuxuu yidhi saakana waa jimce buniya u saleelsamo bunye u saleelsalool waa codka fanaanka axmed aarshe iyo weliba heestaasi saar dhegeyse aqoon
subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoon si qorshaystay wey si kaleya kugu soo sintaa ilen ilen subax baad kacdaa noloshu waa sadarka loo adoon si qorshaysay wey si kaleya kugu soo sintaa sidaynuu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynuu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaadgalebaa jire maxaa saxmile qaldamay sigsaadgalebaa jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii somaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baa haye jacaylkeenii samaa baryaan wuu suubsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baa haye
malaha u sameeye bun iyo salool heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa jimco hadda bunka iyo saloolkeena kasii dharga annagana halkaas ayaan idinkaga sii tegaynaa axmed aarshe codkiisa cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu asaare cabdiaxmed waxaan ileenaa nabadgelyo
balsaakan waa jimcey buniya u sameeya salo malaha saar baa haye